بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نabyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وslم أجmaعيn ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lshaykh الإسlاam iبni تeymiya raximah الlahu taعaalى in shaء allahu taعaalى dersiga ka hor maanta waxaan sardinaynaa in shaء allahu taعaalى dhowr qaacido oo qawaacidda lagu dhiso alasmaa sifaat oo ay ku dhisaan ahlu sunnati waljamaaca dhowrkaas qaacidaan sheegi doonnaa dabadeed markaas casharka waa noo sahlanaanayaa markaas inaan hore usii wadno tan koowaad waxa ay tahay sheekhuna uu tilmaamay sifaadku ilaahay iyo rasuulkiisaa laga qaataa oo waxyi ayaa lagu qaataa tilmaamaha ilaahay asifaatu tutalaqaa min allaahi tacaala wa rusulihi ilaahay iyo rusushiisa unbaa laga qaataa meel kaloo ilaahay subxaanahu watacaala laga aqoonsan karaaye ma jirto oo alla wuxuu leeyahay waman asdaqu min allaahi xadiida ilaahay yaa ka run badan xagga hadalka iyo warka ilaahay yaa ka run badan marka ilaahay subxaanahu watacaalaa cilmi iyo run ayuu iskaga warramayaa markuu asaga iska warramayo cid ilaahay subxaanahu watacaala iskaga aqoon badanna ma jirto idan marka halkaas koow waa qaacido waayo sifaadka waxaa weeyaan waa towqiifi ilaahay laguma magacaabi karo laguma sifay karo ilaa wax waxyiga laga qaatay ma ahani taas waa qaacido walidaalika marka cilmigan asalkiisu waa min alwaxyi ee caqli iyo waxyaabahaas ma aha iyo falsafo tan labaad waxa ay tahay waa tii uu ka soo hadlay sifadu hadday sugnaato oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ay ku sugnaato waxaa loo rumaynayaa min hayri takyiifin walaa tamhiil wa min hayri taxriifin walaa min hayri takyiifin min hayri takyiifin walaa tamhiil wa min hayri taxriifin walaa tacqiil waxaa lagu rumaynayaa yacnii iyadoon ilaa aan tilmaanta la bedelin iyadoon la dafirin oo aan la inkirin iyadoo aan lagu tus aan lagu shabihin sifaadka makhluuqa iyadoon qaabkeeda laga sheekaynin macnaheeda sidaas ay tahay oo daahirka ay ku tahay oo dihniga u soo degdegayso ayaa loo qaadanayaa qaabkeeda iyo ilaahay baa loo daynayaa cilmigeeda ilaahayna makhluuqiisa ma shabaho laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu albasiir qaacidadaana saasaa u daliila min hayri nu'minu bisifaati اllaahi tacaala min gayri taxriifin walaa tacطiil wa min gayri takyiifin walaa tamhiil meeshay noogu taalla iyadan sifadu waa inay sugnaato haddii ay sugnaatana qaacidadaasaan u raacaynaa laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu اlbasiir tamhiil ma samaynayno tashbiih takyiif iyo qaabayn ma samaynayno maxaa yeeley ilaahay baa diidoo laysa ka midlihi shay-un buu yidhi qaabna ma u samay karno salafkii baa waxay yidhaahdeen sifaadka markay ka hadlaayeen amiruuhaa amiruuhaa kamaa jaa-at bilaa kayfin tilmaamaha siday u yimaadeenoo waxyiga ugu yimaadeen u rumeeya iyadoon qaab loo samaynin wa min hayri tacdiilin walaa taxriifna waxay tahay iyadoon macaanideeda la bedelin lana inkirin maxaa yeele ilaahay waa isu sugay wahuwa samiicu lbasiir taana u daliil ah ayb tilmaan kasta marka qaacidadaasaa ku soconaysa oo laguna dareerinaya tan saddexaad qaacidada saddexaad waxa ay tahay sifaadka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood sifaat kamaal ah sifaatu kamaalin sifaat dhammaystiran oo ilaahay loo sugaayo iyo sifaatu naqsin oo ilaahay laga hufaayo labadaasay u qaybsantaa sifaat hubuutiya iyo sifaat salbiya labadaas ayaa loo qaybiyaa sifaadka hubuutigoo ilaahay loo sugaayo waa kuwa waxyiga uu sheegay loona rumeeyey sidii aan soo tilmaamay ayb sifaatu naqsigana waa sifo kasta oo xun oo ama nuqsaani ku jirto ilaahay inuu ka hufan yahay sidaasaa la rumaynaa sifo kasta oo bani aadamka kamaal u ah sifo kasta oo bani aadamka kamaal u ah haddii aynan nuqsaan keenaynin ilaahayba uga owleysan cilmiga oo kale bani aadamka in lagu sifeeyo waxay u tahay kamaal iyo dhammaystirnaan ilaahayba uga owleysan marka ilaahay subxaanahu watacaala in cilmi lagu sifeeyo isagaa bani aadam kaga habboon wahaakadaa raxmadda bani aadamku inuu naxariisto waa ammaan waa ilaahaybaa uga sii habboon sifo kasta marka oo bani aadamka kamaal u ah haddii aysan nuqsaan ilaahay ku ahayn ilaahaybaa uga owleysan sidaasaa la qiraya sifada ka waran marka bani aadamku haddii ay u tahay kamaal sifadu hadday bani aadamka kamaal u tahay laakiin ilaahay ay nuqsaan u noqonayso waa dhici kartaa hurdada oo kale bani aadamku kamaalay u tahay dhinac marka laga fiiriyo maxaa yeeley bani aadamka haddaanu hurdaynin waa jiran yahay baa la dhahayaa soo maha kamaalay u tahay marka bani aadamku inuu seexdo kamaalay u tahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaalaa ma hurdo waana ka nasahan yahay hurdo maxaa yeelay likamaali qayuumiyatihi saas baa la dhahayaa dhinac kale marka laga fiiriyo tilmaamaha ilaahay waxay u qaybsamaan sifaatun daatiya iyo sifaatun ficliya labadaas sifaat daatiya iyo sifaat ficliya maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin tilmaan kasta oo ku xiran ilaahay iraadadiisa iyo doonistiisa sifo ficli ah waay tilmaantu haddaynan ku xirnayn iraado iyo mashii'ana sifo daati ah waay maalan ilaahay weji buu leeyahay markaan leenahay ilaahay weji buu leeyahay wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam ma waxaan leenahay ilaahay weji buu leeyahay hadduu isaga doono la dhihi maayo ilaahay mar kastaa weji buu ku sifaysan yahay xilli kasta iyo mar kasta weji ayuu ku tilmaaman yahay sifada maalan nusuulka ilaahay waa soo degaa waana noo imaan doontaa marka habeenka saddex dalooloo dalool markay ka harto ilaahay waa soo degayaa ilaahay waa naxariistaa sifaadka noocaas oo kale waa ficil ilaahay markou doono ayuu samaynayaa oo waxaa la dhahayaa maalan yaqdabu ilaahay waa caroonayaa calaa man yashaa qofkuu doono ilaahay u caroonaa yarxamu ilaahay waa naxariistaa liman yashaa mashii'adii bay ku xihan tahay yanzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degaa hadduu doono isaga markuu doonou soo degaa ayaa la dhahayaa soo ma garanin sifaad marka waxaa jira daatiya oo mar kasta ilaahay uu ku sifaysan yahay sifaad ficliya oo ilaahay subxaanahu watacaala iraadadiisa iyo mashii'adiisa ku xiranna waa jiraan sifada haddii lagu yidhaha sifa ficliya waaye waxaa weeyaan tatacallaqu bimashii'ati illaah haddii lagu dhaho sifa daatiya weeyaanna waxay tahay mashii'a maba ku xirna iyada mar kasta ilaahay waa ku sifaysan yahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid a qawaaciddaas afar sifaadka waxaan soo sheegnay kuwana ilaahay waa loo sugaa kuwana ilaahay waa laga anfiyaa qaacidada marka waxay noqonaysaa ihbaatun mufasal wa nafyun mujmal tilmaamaha ilaahay loo sugaayo tilmaamaha kamaalka ah waa in la kala dhigdhigaa oo sidii ilaahay u kala dhigdhigay loo kala dhigdhigo oo ilaahay subxaanahu watacaala adiga waxaad doonto maku sifay kartide waxau isagu isku kala cadcadeeyey baad ku kala ayaad ku kala dhigdhigi kartaa maskaxdaada waxaa la diidaa inay ku soo dhacdo ilaahay waa kaamilaad maqashay maskaxdaadii baa marka waxaa soo gashay sifo un aad adig u malaysa kamaal inay tahay ina ilaahay isaga sifaysaa la diidaya kamaalka ilaahay aad ku sifaynaysaa waa inuu noqdo mid kala dhigdhigan oo waxaa la dhahayaa ilaahay subxaanahu watacaala raxiimun caliimun samiicun basiirun kamaalkiis waa wax kala cadcad waayo waa kala dhigdhigan yahay si duuduuba un loo dhihi maayo ilaahay sifatu kamaaluu leeyahay keliya maa looga haraaye wixii si gooni ah oo yacni si yani mufasala wixii uu u sheegayna sidoodaasaa loo rumayna marka sifatulkamaalku waa mar walba ihbaatku waa mufasal ayb nafyiga ilaahay marka sifo naaqisa sifatu naqsi marka ilaahay laga hufaayana si duuduuba ilaahay looga hufaa oo waxaa la dhahaa ilaahay wax u dhigmoo kale ma jiro laysa ka milihi shay-un baa la dhahayaa hal taclamu lahu samiya walam yakun lahu kufuwan axad wax ilaahay oo kale a ma jiro marka sidaa la yidhaha wax ilaahay lamida oo lala masliyaa ma jira marka la dhaho uma baahnid inaad tiraahdid ilaahay dhagaxda ma shabahaan bani aadamka ma shabahaan xayawaanka ilaahay uma eka inaad saa u kala dhigdhigtaa uma baahnide si duuduuba un waxaa u tiraahdaa ilaahay subxaanahu watacaala wax isaga u dhigmaa ma jiro qur'aanka habka uu ku socdaa waa saas walam yakun lahu kufuwan axad falaa tajcaluu lilaahi andaadan hal taclamu lahu samiya laysa kamilihi shay-un shay-un baa la yidhi waa kaas ee lama dhihin ilaahay ma qoyana ma qalalna derbi ma aha bani aadam ma aha xayawaan ma aha maxaa yeele waxaasu ammaan ma ahan markaa sidaasoo kale u hadasho laakiin markaad tidhaahdid makhluuq ilaahay u eg ma jiraa markaad tidhaahdid bis intaas kaaga filan qur-aanka dariiqadiisa saas waa haddii marka aad aragto nafyi mufasal ah haddaa aragta ka warran nafyigii oo mufasala ma haddaa aragta ka warran nafyigaa mufasalka ogow waxaa ka horeeyo wuxuu cuskan yahay oo nafyigu uu ku qotamaa ihbaat isaga ka horeeyo allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum ihbaat soo maha ilaahay nololaa loo sugay waxaa loo sugay xaajada makhluuqa oo dhan inuu isaga u taagan yahay kadibaa waxaa la yidhi laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaahay hurdo ma qabataa layidhi oo qayuumnimadiisaba waxaa ka mida dhammaystirnaanteeda hurdo inaysa qabanaynin laakiin ilaahay ma hurdo keliya layskama dhihino ogow nacam alxayu alqayuum markii la sheegay kadibaa layidhi laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm amase marka nafyi mufasala la sheegaayo waxaa loo sheegay sababtu waxay tahay dad ayaa nuqsaantaas mucayanka ah dad baa ilaahay ku sheegay waa la radinaa marka raddi darteed ayaa loo keenay maalan ilaahay waxaa la yidhi lam yelid wax ma dhalin walam yuulad lama dhalin intaas maxaa loo caddeeyey oo sidaas si gooni ah loogu caddeeyey sababtu waxay tahay dad baa ilaahay u sugay inuu wax dhalay ayagaa la radinaa marka laakiin marka inaad tidhaahdid dariiqada mutakalimiinta waxay tahay ashaacirada iyo kayrkood inay yidhaahdaan ilaahay baan tilmaamaynaa nafyi bisay ilaahay ku sifaynayo oo maalan waxay leeyihiin ilaahay laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu walaa yamiin walaa shimaal walaa yasaar walaa fowqa walaa taxta walaa amaam walaa khalf laa laa laa laa ayay wadaan ilaahay bayna sheegayaan oo ay sifaynayaan maalan hadda haddaad tidhaahda waa kala duwantaha ilaahay waa caliim markaad tidhaahda caliim weeyaan markaa leedaha waxaa ka dhalanaya ilaahay in jahli aan loo nisbay karin markaad leedahay marka ilaahay sifatu naqsi oo dhan waa ka hufan yahay jahligaa ka mida ilaahay waa ka hufan yahay laakiin markaad tidhaahda ilaahay jaahil ma aha haddaad tidhaahda maana ma noqonayso nacam derbiganba waa lagu sifay karaa jaahil ma aha maxaa yeele derbiga cilmi maba ka suurtoobaba isaga derbigani waa jaahil haddaad tidhaahdid cay kuma ahani ogow nacam soo ma garanin marka laakiin markaad caliim tidhaahdid ilaahay waa caliim markaad tidhaahdid jahlina waa ka huftay cilmina waa u sugtay laakiin markaad tidhahdid ilaahay jaahil ma aha cilmi uma aada sugina ogow weli nacam walidaalika muctasilada iyagoo ilaahay magaca caliim ku sheegaya haddana cilmi aanay usugi jirin marka qofka sifatu kamaalku waa inay mufasal tahay nafyi weli inuu mujmal yahay dariiqada dariiqatu salaf saas weya qur-aanka dariiqadiisuna taas weeyaan ihbaatun mufasalun wa nafyun mujmal qaacido waa taa iyadu marka qaacidada shanaad waxay tahay alkalaamu fi اsifaati farcun can اlkalaami fi اdaat qaacidada shanaad waa taas alkalaamu fi sifaati hadalka laga odhanaayo ilaahay tilmaamihiisa waa nafsu hadalka laga dhahaayo ilaahay daatadiisa ilaahay daatadiisa nafsadiisa soo wax jira ma ahan way jirtaa sifaadkiisuna waa wax jiro qaacidadan marka culammadu waxay u soo qaateen inay ku radiyaan jahmiyada jahmiyadu waxay dhahaan ilaahay inuu jiro waa ogolnahay laakiin wax magaca iyo wax tilmaama uma ogolin maxaa dhacay markii la yidhaahdo waxay dhaheen haddii magac iyo tilmaan aan u sugno waxaa ka dhalanayo inuu u ekaado makhluuqaas magacyada iyo tilmaamaha leh oo kale waxaa loogu jawaabay jiritaanka markaa ilaahay u sugteen sow bani aadamkuba wax jira ma aha asagaba markaase waxay yidhaahdeen jiritaanka ilaahay iyo kan makhluuq isku mid ma aha dayib wixii aad ka tidhaahdeen daatada ilaahay tilmaanta ilaahayna ka dhaha ayaa la dhahayaa alkalaamu fi sifaati farcun can ilkalaami fi daat hadal allaale hadalkii ilaahay daatadiisa laga dhaho oo daatada alle inay jirto makhluuqa aysan u ekayn sidaasoo kale ilaahay tilmaantiisana ka dhaha oo ilaahay subxaanahu watacaala tilmaantiisu waa tilmaan jirto oo aan shabihin tilmaanta makhluuqa sidaa dhaha laleeyahy tilmaanta ilaahay subxaanahu watacaala marka hore waa jirtaa makhluuqtiisana ma shabahdo laysa ka milihi shay wax allaale wixii daatada alle laga dhaho sifaadkiisana waa laga dhahayaa maxaa yeeley daatada ilaahay subxaana sifaadka alle waxay farac ka yihiin daatada alle maxaa yeeley tilmaamahaanu keligood ma istaagnaan karaan ma taagnaan karaan waxay u baahan yihiin daato tilmaamahan ay ku qumto daatadaasna waa alle subxaana wa tacaala caliim markuu ilaahay wahuwa alcaliimu wahuwa asamiicu samcigan iyo basarkan iyo cilmigan iyow ku qumaana allah subxaanahu wa tacaala wixii alla daatadiisa laga yidhi marka sifaadkiisana waa in laga dhahaa marka sidaa jiritaanka alla u rumaysay tilmaamaha ilaahayna waa inaa u rumayso qaacidada marka saas waa qaacidada lixaad waxa ay tahay alkalaamu fii bacdi asifaati kalkalaami fii bacdiha alaakhar wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa qaar ka mid ah laga dhaho inta kalena waa in laga yidhaahdo oo hal dariiqo la maro way qaacidadan marka culimmada ayaguna waxay usoo qaataan inay ku radiyaan ashaacirada ayagaa waxay qabaan toddoba sifo sifaatulmacaani bay rumaynayaan toddobadaa sifo waxay leeyihiin samci iyo basar iyo iraado iyo xayaato iyo qudra iyo kalaam yay sugayaan nacam iyo cilmi nacam waa lixdaas marka toddobadaas sifay sugaan toddobadaas wixii aan ka ahayn waxay leeyihiin annagu ma rumaynayno waa ta'wiilinaynaa meeshay ku soo arooraanba wayabqaa wajhu rabbika ay daatu rabbika baa laga wadaa limaa khalaqtu biyadaya biqudrataya ayaa laga wadaa qudraa laga wadaa bay dhahayaan waqadiba allaahu calayhim ilaahay waa u carooday markaas waxay leeyiin ilaahay baa wuxuu doonay inuu cadaabo wahaakada tilmaamihii ilaahay inta kale waxaan toddobadaan ahayn waa awilaayaan waxaa marka iyagoo lagu qasbayaa marka oo la leeyahay toddobadaan maxaa u sugteen iyagaba tashbiiha waa ka dhalan karaayo fajacalnaahu samiican basiiran baa ilaah yidhi bani aadamkii waa samiic waa basiir mar hadduu bani aadamkii samiic basiir lagu sifeeyey ilaahayna uu isku sifeeyey sow tashbiihii kama dhalan karo may bay leeyihin isku mid ma aha samciga ilaahay iyo midka bani aadamka kan bani aadamka waa maxduud adiga waxaa wax ka maqli kartaa meel kooban laakiin ilaahay samcigiisu waa mutlaq haddi waxaa la leeyahay sifo kastana waa saas oo kale wixii aad qaarkan toddobadan sifo wixii aad ka tiraahdeen inta kalena waa inaad ka tiraahdaan maxaa yeele dhammaan waa soo wada arooreen maxaa toddobadan gooni u soocay qur-aan maa sheegay sunno maa sheegtay oo maya alkalaamu fii bacdi sifaati kalkalaami fii bacdiha alaakhir waa sidaan loo rumeeyo qaacidada toddobaad waxay tahay qawaaciddan marka a'immada kutubahooday ku sheegaan tii hore khadiibulbaqdaadi baa tilmaamay nusuustuna waa tusaysaa yacni waa taan qaacidada marka toddobaad waxa ay tahay lafdiga tashaabuh adtashaabuhu fi lafdi tashaabuha isu ekaanshada xagga lafdiga shaygu isaga ekaado laa yaqtadii ma keenaayo tashaabuhan xaqiiqiyan tashaabuh xaqiiqi ah ma keenaayo lafdigu markuu isku ekaado ka dhalan mayso in yacnii tashbiih xaqiiqi ah meesha inuu joogo misaalku wuxuu yahay ilaahay wuxuu yidhi yukhriju alxaya min almeyiti mid nool ayuu wuxuu ka soo bixiyaa wax dhintay ayuu ka soo saaray bani aadamkiibuu xayi ku sheegay soo maa aayad kale ilaahay muxuu yidhi watawakal waxaa tala saarataa cala alxayi allihii noolay xayun iyo xayun waa kaama midna waa ilaahay midna waa bani aadamki alxayu alxayu lafdigii waa isku mid soomaa waa isshabahaa lafdiga alxayu alxayu tashaabuhaa ka dhexeeya laakiin xaqiiqada iskama shabahaan ogowa oo xayaatadii ilaahay iyo xayaatadii makhluuqa isuma eka walidaalika meeshan marka waxaa ka imaanayso haddaan aniga sugo marka tilmaan ilaahay isku sheegay isku tilmaamay haddii aan sugo iyadoo kalena uu bani aadamku leeyahay macnaheedu maaha inaan isku shabahay iskuma shabihin maalan bani aadamkii laba gacmood buu leeyahay soo maa laba gacmood buu bani aadamkii leeyahay nebiguna wuxuu yidhi wakiltaa yaday rabbii yamiinun qur-aanka waxaa ku soo aroortay limaa khalaqtu biyadaya maxaa ugu su maxaa kaa reebay ibliisow inaa u sujuuddo wixii aan ku abuuray labadeyda gacmood buu yidhi ilaahay limaa khalaqtu biyadaya yad iyo yad gacan iyo gacan tashaabuh lafdi ah ayaa yaallay laakiin xaqiiqada ma isshabahaanna ma isshabahaan wayabqaa wajhu rabbika rabbigaa wejigiisaa baaqi noqonayo haraayo bani aadamkiina maxaa loo sheegay weji inuu leeyahay baa la sheegay weji inuu leeyahay ayaa bani aadamkiina wujuuhun yowma-idin naadira baa l bani aadamkaa la wejiyaalkaas wejigii marka wejiga alle wejigii makhluuqa magacaha iska shabahan laakiin xaqiiqada iskama shabahan oo ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa xijaabka haddii uu ka qaado nebigu wuxuu sheegay la axraqat subuxaatu wajhihi man tahaa ilayhi basaruhu ilaahay yacnii wejigiisa nuurka nuurkiisa wuxuu gubayaa yacnii meesha aragtidiisa ugu dambayso aragtida ilaahay meel ugu dambaysaa maba lehe xijaabka all xijaabka hadduu iska qaado wejigiisa wuxuu gubayaa nuurkiisa man tahaa ilayhi basaruhu adiga wejigaaga muxuu gubi karaa marka nacan haddaad marada iska qaaddo wejigaaga oo faydan qof fiiriso tin xataa maka gubi karo ibnu khuseyme saasuu tilmaamay kitaabu tawxiidka marka wejigan iyo wejigan inaysa islahayn waaba u jeedaaye marka haddaan idhaahdo ilaahay weji buu leeyahay aa ilaahay ha ku shabihin makhluuq waa khalad nacam lafdiga unbaa isleh ma ahane labadan weji inay kala duwan yihiin waa cad yihiin nacam xaqiiqadooduna ay kala duwan tahay aagaa marka tashbiihana maxaa la yidhahdaa isaga tashbiiha tashbiih waxaad gashay marka aad tihaahdid ilaahay tilmaantiisa sidaa iyo sidaa iyo sidaa bay u eg tahay haddaad dhahdo tashbiih baabkiisaa gashay ogow taana waxaa tilmaamaya imaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka baabu fadli sadaqa wuxuu leeyahay jahmiyadu waxay inkireen axaadiidtii sifaatka markaasu wuxuu keenay isxaaq bnu raahuuya ayaa wuxuu yidhi tashbiih waxaa la yidhaahdaa idaa qaala hadduu yidhaahdo yadun ka yadin wa wajhun ka wajhin saasoo kale markuu dhaho yadun ka yadin markaad tidhaahdaa tashbiihii ku dhacday ogow amaa haddaad dhahda yad keliya ayuu ilaahay leeyahay tashbiih kuma dhicin buu dhahaya ayuu leeyahay idan marka waxaan ah marka ilaahay tilmaantiisa loo suga la dhahayo tashbiih baa lagu dhacay khalad waa nacam tashbiih waxaa ku dhacay ninkii ku shabaho tilmaanta makhluuqa qaacidada sideedaad waxa ay tahay sifaadka ilaahay xaggee laga qaataa in waxyiga laga qaato guud ahaan waa sheegnay laakiin sidee looga qaataa waxyiga saddex ayaa looga qaataa si ayb tustafaadu min alkhabar toos in ilaahay rasuulka ay u sheegeen khabar ahaan maalan waxaa ka mid a bal yadaahu mabsuudataani khabarkaas waxaan ka faa'iidaysanaynaa ilaahay inuu laba gacmood leeyahay ficilka waa laga qaataa ilaahay tilmaantiisa oo ficil ayaa ilaahay loo tiiriyey sifo inuu u yahan ka qaadanayna maalan waxaa ka mid a yarxamu yucadibu man yashaau ilaahay ciddou doono cadaaba wayarxamu man yashaa ciddou doonana waa u naxariistaa wayarxamu ficilkaas faacilkiisa yaa waayo waa allah subxaanah wa tacaala sifatu raxma inuu ilaahay leeyahan ka qaadanayo waqadiba allaahu calayhim sifatu lqadab bal cajibtu wayaskharuun qira'a sidaas waa qiraa'a saxiixa mutawaatira toddobada qiraa'a ka mid ah weeyaan nacam bal cajibtu xamza akhriye nacam bal cajibtu wayaskharuun ilaahay saa isu tiiriya cajabkii sifat اlcajab ayaa laga qaadanaa meeshaas ficil ahaan isu tiiriya wakallama allaahu muusaa takliimaa ilaahay wuxuu la hadlay muuse ficilkii asaa isu tiiriye soo maaha ilaahay subxaanaه wa tacaala hadalka yaa hadlayna hadal biduuni mutakalim hadal ma jiri karaan ma jiri karaan ilaahay marka sifatulkalaam baan u sugaynaa wahaakada nacam afcaasha ilaahay isu tiiriyana waa ka qaadanaynaa tilmaanta ilaahay asmaa'da ilaahay isku magacaabayo isimka u ahna wasfigii laga soo ishtiqaaqayna sifoo uga dhigaynaa ilaahay subxana watacala ayb ila asmaa'du moogtahay waxaa laga soo ishtiqaaqay wasfiga wasfigaas marka laga soo ishtiqaaqay ilaahay tilmaama looga dhigi karaa maalan magaca alcaliim cilmigaa laga soo ishtiqaaqay soo maa sifatu lcilmi buu ilaahay leeyahay alsamiic sifatu samci ilaa waxaa ma ogtahay masderka asala ma ogtahay masderkaa asala walmasdaru aslun wa ayu asli wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli ficilka iyo masderka masderka asal ahay soo maa marka wixii marka sidaasoo kaleo mushtaq ahaa wasfigii mushtaqa ahaa isimka laga keenay ee alla uu isku magacaabay waxaan ka qaadanaynaa wasfigii laga soo ishtiqaaqay inuu ilaahay ku sifaysan yahay subxaanahu watacaala oo marka waxay noqonaysaa maalan alcaliim cilmi baa laga soo ishtiqaaqay sifatulcilmi ilaahay leeyahay alxayu waxaa laga soo ishtiqaaqay xayaat xayaata sifatu اlxayaa inuu ilaahay leeyahy sifatu wahaa kada halkaasna marka waa laga soo qaadaa laakiin ogow isimku hadduu yahay hadduu yahay ismu faacil wax la midoo kale isimna aan looga soo ishtiqaaqin ilaahay subxaanaه wa tacaala aan looga dhigin sifa ilaahay loogama dhigi karo wa minhu waxaa ka mida inaa min almujrimiina muntaqimuuna ilaahay maca daalika ma looga soo qaadin yani sifo loogama dhigin marka wasfigu marka yani waxaa weeye isimka marka laga soo laga laga soo qaadanayo sifada waa inuu isim horta saxiixoo sugan uu yahay waa inuu islaayahay saddexdaa meel baanka laga qaataa isimkii mushtaqa laga keenay ficilkii iyo khabarka saddexdaas meel saddexdaas si ayaa looga soo qaataa waxyiga sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida sifaad aan ilaahay lagu sifayn karin qaacidada sagaalaad oo min asifaati maa laa yudkaru ilaa muqayadan tilmaamaha ilaahay waxaa ka mida kuwo aan ilaahay lagu sifayn karin ilaa iyaga oo muqayada ma ahan iyaga oo qaydan shardi ku xiran tilmaamaha waxaa ka mida ilaahay lagu tilmaamaayo kuwo aan ilaahay lagu tilmaami karin ilaa iyaga oo wax lagu qeyday ma ahan ilaa iyagoo qeyd ku xihan ma ahan layskama ilaaqi karo maxaa yeele iyagoo qeyd ku xihanay soo arooreen marka horeba waxaa ka mida maalan sifatu اlmakri wاlkhidaaci wاlاstihzaa iyo kale ilaahay wuxuu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum wahuwa khaadicuhum ilaahay marka u nisbayn maysid marka sifadan oo min sifaatihi waxaa ka mid ah annahu yakhdacu ilaahay inuu wax khidaaceeyo ama oo wax yacanii dhakro ma dhehaysa maku sifaynaysa iyadoo mudlaqa laakiin waxaa dhehaysaa ina allaha tacaala yakhdacu almunaafiqiin ilaahay munaafiqiinta waa khadeeciyaayo waa shirqoola ilaahay munaafiqiinta maxaa yeeley marka sidaa loo qeydo waxay keenaya kamaal munaafiqa isaga isdabamarsiis iyo khiyaano iyo yacnii ku dhaqmo ma ogtahay isagaa shirqool ku dhaqmo ilaahay wuxuu u jaazeynaya marka uu ku abaalmarinaa kii isagoo kale kan kan uu sameeyey oo kale sidaa darteed marka sifadan iyadoo mutlaqa ilaahay lagu sifayn maayo iyadoo muqayada lagu sifaynaa wayamkuruuna wayamkuru اllah layskama dhihin ilaahay waa wayamkuru llah bis lama dhihin wayamkuruuna laga hormariyo waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru اllaha marka ilaahay makri maku sheegi kartid iyadoon muqayad aan ahayn marka ilaahay makri ku sifaynaysa waxaa leedahay ina allaha tacaalaa yamkuru اlmaakiriina saasaa dhehaysa ilaahay kuwa wax shirqoolo wax dhagrow ilaahay isagana shirqoolo marka markaasoo kale waa cadli waa sifatu kamaal laakiin haddaad tiraa ilahay waxbuu shirqoola aad tiraahdo shirqoolku sifo naqsi ah waay haddii wax muqaabilkiisa aan la sheegin so uma garana taana marka taas waxaa kaloo asmaada ilaahay xataa ka mida asmaa ilaahay laguaan lagu magacaabin ilaa iyada oo bidkeeda ou la socdo ma aho waxaa ka mida kalqaabid albaasit alqaabid albaasit baa ka mida ayb alqaabid albaasit ayaa ka mida waxaa ka mida sidoo kale asmaa nooa noocaasoo kalea jirta iyaguna ibnulqayim nuuniyada meelaha dambe uu ku sheego oo aan ilaahay subxana wa tacala alraaficu alkhaafid baa ka mida alraaficu alkhaafid ilaahay waa midka addoommadiisa wan wanaagsan kor yeelo camalka wanaagsan oo kor yeelaa alkhaafid waa mid hoos u dhigo waxa xun alraafic alkhaafid labada marka laysku daro ayaa waxaa ka imaanaysa sifatulkamaal raafic keliya waay haddii la yidhaha khaafid keliya haddii laga dhigo ma aha sifatukamaal ka imaan maayo marka ibnulqayim isagu nuuniyadiisa aaduu uga hadlaa asmaa'da ilaahay markuu fasirayo meelaha dambe halkaasaa u raajicaysa asmaadaasoo kale waxaa kaloo toban qaacido kale waxay tahay alsifaatu tujra calaa daahiriha yani qawaaciddan haddaan fahmno kitaabka waa iska laqbaynaynaa ma ku sii daadaahayno in badan wax badan baan sii soco karnaa qaacidada kale waxay tahay sifaatku calaa daahiriha baa lagu wadaa xaqiiqadeeda iyo daahir la eraygan macnihiisa daahirka ah ayaa lagu wadaa maxaan marka ka wadnaa ta'wiil ma jiro tawiil ma jiro meeshaan marka waa faraqyo badnaanaysaa qaacidadan sifaadka ilaahay in sida daahirka ah lagu wadaayo waxaa u deliila qowluhu sala allahu calayh ali wasalam xadiidkii abu daawuud oo wariyey ibnu khusaymena kitaabu tawxiid oo ku soo saaray min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkaan arkay yadacu ibhaamahu isagoo suulkiisa saaraayo calaa udunihi dhegtiisa walatii taliyahaa midaan sabaabada ahna calaa caynihi ishiisa isagoo saaraayo fiirso nebigoo sidaan dhahayaan arkay sidaas oo akhrinaaya marka yidhi kadibna ina allaha kaana samiican basiiraa ina allaha kaana samiican basiiraa sidaa isagoo dhahayn soo ma garanin ilaahay baa marka makhluuq lagu shabaha laleeyahy abu daawuudaa warinaya nacam abu daawuud kitaab laga dhumaayo miya sunan abi daawuud nacam sunan abi daawuud kitaab laga dhumaa miya kitaab dambe miyaayo qof dad hadda jooga ay qoreen ma aha imaam abu daawuudaa warinaya marka nebiga sal ll ly slam markuu sidaa leeyahay kama wado ilaahay subxaana wa tacaala ishiisa yacni maqalkiisa iyo araggiisa keegow la mid yaha maaha inuu nebiga leeyahay sal ll ly slam nebiga waa kaa waa kaaga aqoon badan yahay laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiic lbasiir laakiin macnuhu meesha ku jiraa waxay tahay shaygan waa xaqiiqo wa ilaahay inuu wax maqlo oo sifatu samci leeyahay sifatulbasar inuu leeyahay waa xaqiiqo macno kale lagama wado wa ruuxu markuu sidaan ku yidhaahdo wax kale miya macno kale in laga wado iyo tafsiir kale iyo oo aan midka daahirkaa mooyaane mid kale inay leedahay miyaa kuu soo baxaysana waa maya idan sifaatku ilaahay marka calaa daahiriyaa baa lagu wadaya sida nebigan uu tilmaamaya sala allahu calayh ali wasalam waxaa ka sii daran abu daawuud markuu xadiidkaas wariyey kitaabu sunna ayuu ku wariyey xadiidkan baabu raddi cala aljahmiyo kusoo saaray asaga sii daran weliba xadiidkan marku sheegay kadibba wuxuu yidhi qaala abu daawuuda wa haadaa raddun cala aljahmiyati xadiidkani wuxuu raddi ku yahay buu yidhi jahmiyada maxaa yeele ayagaa sifaatka ilaahay awilo oo macno kale ku fasiro soo ma kasi waa kaas marka xadiidkan marka kugu filan ayb imaamu tirmidina wuxuu sheegay ta'wiilaadka jahmiyadu inuu baatil yahay oo wuxuu yidhi axaadiidta sifaatka wa fasarat iljahmiyatu calaa gayri maa fasarahu ahlulcilmi ahlucilmiga siday ku fasireen si aan ahayn ayay u fasireen jahmiyadu ahlucilmigiina amiruhaa kamaa jaa-ad bilaa kayfin bay dhaheen ayaguna waxay yidhaahdeen buu yidhi alyaddu hiya alquwatu waa awoodaa laga wadaabay macnihii alyaddu macnaheediiba intay ka leexiyeen bay alquwatu u leexiyeen imaamu abari a'imadii salafkuu ka mid yahay abu jacfar abari kitaab wuxuu leeyahay atafsiir fii macaalim اddiin la yidhaahdo oo madbuuca wuxuu leeyahay alsawaabu min hada اlqowli cindana an nuhbita xaqaa'iqaha sida sawaabka waxaa weeyaan inaan sifaatkan sugno xaqaa'iqdeeda inaan sugno oo sida ay xaqiiqo u tahay xaqiiqa maxaa la yidhaha waa wixii dihnigaaga usoo degdegaaya sida ay tahay oo daahirkeeda inaan u sugno taas weeyaan buu yidhi sida aan marka leen sida sawaabkaa saas waayo calaa maa nacrifu weliba sidii aan u naqaanaan u sugayno sifada ilahay markay soo aroorto sidaan u naqaano inaan u sugno min jihati alihbaat xagga sugidda wa nafyi tashbiih tashbiiha laakiin waa ka anfinayna yad ayaa soo aroortay yad annaga maxaan u naqaanaa tafsiirkeeda waa gacan laakiin gacantii makhluuqa miyaan tasawuranaynaa maya taa ilaahay ku shabihi mayno wanafyi tashbiih taa iyada marka waa taas iyada wayna badan tahay kalaamka selafka imaamu dahabi baa aad u aruuriyey kitaabkiisa alculuw lilcaliy alcadiim aayaatu sifaat selafku inay calaa daahiriha ay ku wadi jireen lamana soo helaayo hal aayad ama hal xadiid oo baabu sifaat ku saabsan oo selafku ay awileen ma la soo helaayo shaekhulislaam ibnu taymiyana saddex sano ayuu u qabtay waa keeni waaye waxaan marka wax yar ishaaraha waxay tahay meelo loo maleeyaa jiro selafku inay awileen laakiin aan ta'wiil ahay meelahaas waxaa ka mida maalan yowma yukshafu can saaqin oo kale yowma maalin yukshafu la faydi doono can saaqin ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi can shiddatin shiddo maalin la faydi doono halkaas marka waxay leeyihiin sifatu saaq waa la awilay oo ilaahay subxaana wa tacaala saaqiisa saaqa shanshadaa la yidhaahdaa saaqa in la awilay oo macnihiisa laga wado laga wado shiddo in laga wado ayuu ku awilay ibnu cabaas waa kaasa aayaatu sifaat marka waa kaa la awilay bay dhaheen jawaabtu waxa ay tahay aayaddan ijmaal baa ku jira inay aayaatu sifaat tahay inaysan ahayn maxaa yeelay saaqan ilaahay maba loo tiirininba yowma yugshafu can saaqin asagoo nakiro aha la sheegay can saaqillaahi lama dhihin moogtaa nacam haddii la dhihi lahay tilmaan ilaahay loo sugay dabadeed ibnu cabbaas awilay warkaaga saxuu noqo lahay laakiin yowma yugshafu can saaqin unbaa layska yidhi saaqan ilaahay inuu leeyahay mabna loo sheegin marka hore walidaalika marka aayaddu maba ahanba aayaatu yani sifaad ma soo geli karta ama ugu yaraan ijmaal baa ku jira qad wa qad wa soo ma garan luqada carabigana can saaqin shiddo iyadoo kashafat alxarbu can saaqihaa iyo ku soo aroortay laakiin xadiidka rasuulka abi saciidin alkhudri ee ahaa fayakshifu اllaahu can saaqihi kaas ilaahay baa loo tiiriyey soo uma jeeda xadiidkaas wax awilay oo salafkii ka mida waa kaas keen baa ila can saaqihi baa layihi taas ilaahay baa sifo looga dhigay laakiin sifada haddaan ilaahay loo tiirinin oo can saaqin ay tahay annagu ma ma ma dhihi karna yacnii ilaahay baa can saaqinlaahi baa loo jeedaa ma la dhihi karo marka can saaqin marka aayadda la ysku khilaafaayo aayaddu maba ahan aayaatu sifaat ka mid maba ahan maxaa yeele aayad iyadoo nakira ah sifadu iyagoo fii siyaaqi waxay soo aroortay annakira mar hadday sidaas ku soo aroortayna ijmaal baa ku jira iyo duuduub fara badan laakiin xadiidka abu saciid nin salafkii ka mid aha oo awilay keen aayad kale waxa ay tahay fa aynamaa tuwalluu fahama wajhu اllaahi imaamu mujaahid iyo shaafici baa waxay dhaheen fahama wajhu اllaah meeshaas ilaahay wejigiisa fahama wajhu اllah fahama qiblat اllah qibladii ilaahay baa meeshaas ah way awileen bay dhaheen sifat اlwajhi waa kaas la awilayo qiblo lagu fasiray dhaheen iyaduna waxaa la leeyahay aayaatu sifaad ma aha wejigana waxaa loo jeedaa waxa ay tahay jiho ayaa laga wadaa wejiga aayadda aayaatu sifaad ma ahane alwajhu bimacna aljihatu ta'wiilna ma ahana waa luqada saxda ahba oo qofku haddaad doo yidhaahda mashaytu wajhii horteedaan u socday buu ka wadaa horteedaan u socdaa laga wadaa fahama wajhullahi hortiisa ilaahay qibladiisa a hortiisa wejiga marka waxaa weeyaan ee weji ilaahay marka fahama wajhu llah marka la leeyahay meeshaas hortiisa ah qiblo ilaahay baa ka jirta oo ah qiblo ilaahay baa ah soo ma garan marka fahama wajhu llah marka la leeyahay jihat llah wajhu bimacna aljiha wejhiga marka waa mushtarak jiha waa lagu macneeya soo ma garan waxaa kaloo iyada ku jirto wayabqaa wajhu rabbika ma aysan awilin shaafici iyo mujaahid wayabqaa wajhu rabbika duljalaali wاlkraam siyaaqa siyaaq ta'wiil aqbalaaya ma aha sifaadka marka wasamaa banaynahaa biaydin baa kuu soo hartay biquwatin buu ibnu cabaas yidhaahdaa biaydintan maba ahanba jamcu yadin maba ahanba ee biaydin waxaa weeyaan sida suyuudi xataa jalaaleyn uu sheegaayo min aada yo-idu aydan min aada aada yo-idu aydan waa masdaru aada ee ma ahan yad oo la jamciyeeyo aydin laga dhigay ma aha labada eray baa isku ekaaday ma ahane wasamaa banaynaahaa biaydin waa min aada yaidu aydan waayo ma ahane lagama wada gacan ma aha ibnu khusaymena wuxuu yidhi qofkaan kala gera karin biaydin inay jamcu yadin tahay iyo inay masdaru aadda ay tahay qofka aan kala aqoonin munaadaro iyo baab asmaa sifaat iyo cilmi inuu ka hadlo maba ahan ee min xaqihi waxay tahay buu yidhi an yadhaba ila alkataatiibi dugsiyada qur-aanka lagu barto ilmaha yararka tagaan inuu aado waayo dad marka naxwo iyo sheegaayo hadda aa laga yaabaa marka wasamaa banaynaha biaydin biquwatin waa kaas jamciyaday ahayd waana la awilay ku leeyihin waa aaday idu aydan waayo wadkur cabdanaa daawuuda dal aydi oo kale waa dal quwati soo maaha daawuud marka gacantiisa maa la awilay taas marka idan aayad sifaad ma soo ma kasi waxaa soo haray marka salafka waxaa ka soo aroorto wa huwa macakum aynamaa kuntum bicilmihi macakum ay bicilmihi ilaahay maciinna waa ay bicilmihi waa kaasaa waa awileynay kuleyn sifatu lmaciyay awileyn taa iyaduna waxay noqonaysaa bicilmihi marka la leeyahay siyaaqaa laga faa'iidaystay siyaaqa aayadda ayaa laga gartay alam tara ana allaha yaclamu ma fi samaawaati wama fi اlardi ma yakuunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabichum walaa hamsaة ila huwa saadishum walaa adnaa min dalika walaa akara ila huwa macahum aynamaa kaanuu wahuwa macakum aynamaa kuntum wallaahu bimaa tacmaluuna basiir siyaaqa aayaddaa wuxuu tusay in loo jeedo maciyadan inay tahay maciyatu cilmin dalaalatu siyaaqna ogow dalaalatu siyaaq wixii siyaaqu ou tuso ta'wiil lama yidhaahdo ibnu daqiiq ilciid ixkaamulaxkaamkuu ku sheega alkhaalatu bimansilati اlummi xadiidkaa markuu fasiraayo feeri ayb wuxuu tilmaamayaa faina asiyaaqa siyaaqa u fiirso warkaas faina asiyaaqa dariiqun ilaa dariiqun ilaa bayaani اlmujmalaati wa tacyiini اlmuxtamalaati shayga mujmalka ah iyo shayga waxyaabo badan ay ku soorto galaan siyaaqa uu ku yimid bay ayuu ku caddaadaa ayb faina siyaaqa طريق إلى بيان المحملا... بيان... فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه فير سياق دلالadiisa oo ku tusaa waxaa weeyaan kalaamka oo la dejiyo macnihii mutakalimka oo u rabay marka dalaalatu siyaaq ta'wiil ma ahane dalaalatu siyaaq ta'wiil ma aha maa dala calayhi siyaaqu falaysa bita'wiil watanziilu اlkalaami cala almaqsuudi minhu marka wahuwa macakum ay bicilmihi la dhahayo siyaaqiibaa wuxuuna tusay dalaaladiisiibaa waxayna tustay ulajeeddada macakum laga leeyahay inay bicilmihi tahay siyaaqaana tusay maxaa yeelay cilmina waa lagu bilaabay waana lagu khatimay cilmiga hore iyo gadaal uga jira aayadda marka hore ka soo akri gadaalna ka akri aayadda taasaa kuu soo baxaysa markaasuu weliba wuxuu yidhi ibnu daqiiq wafahmu dalika tan oo la fahmo qaacidatun kabiiratun min qawaacid usuuli اlfiqhi arrintaanoo la fahmana waxaa weeyaan qaacido weyn oo qawaacidda usuulka ka mid ah alkhaalatu bimansilati اlum cumdaha markau sharxaayo sidaasuu leeyahay ayb taas iyado marka waa waxa kale oo salafka laga soo arooriyo oo laleeyahay way awileenna wax ka sugnaaday ma aha ogow wax ka sugnaadoo sanad saxiixa uga sugnaaday ma aha idan ta'wiilaadka salafka laga sheego markaan isku soo xoorinno waxaa weeyaan imaa inaynanba ka sugnaanin bisanadin saxiix uga sugnaanin imaa shaygaasuba inuusan ta'wiil ahayn imaa baabul asmaa asifaat inaysan ahayn waxay baabka ay ka hadlaayaan wa imaa in siyaaqu wax uu tusay ay tahay oo ta'wiilba aanay ahayn marka waa isiyaabahaas marka waa kaas waxaa iyadana sidoo kale siyaabahaasay marka ay kala leeyihin qawaaciddaasa aduu marka ugu muhiimsan wixii kaloon ka tagna marka waxaan kuu fiiri doonaa in sha allahu tacaala kitaabka dhexdiisa inta aan ku dhex jirno waxaa kaliya wax yar iyado aan u dambaysiinaynaa ta'wiilka ta'wiilku saxiixii faasid buu leeyahay ta'wiilna sideeda waxaa le waxaa dhowr macnou leeyahay cinda salaf ta'wiil macnihiisa waxaa la yidhahdaa salafka agtooda altafsiir alta'wiil bimacnaa tafsiir oo ibnu jariir dabari oo kale waxaa arkaysaa inuu leeyahay wa ta'wiilu haadihi اlaaya tafsiiru haadihi اlaaya ka wada aayad walba marka uu sheegayo sidaabuu dhahaya maadada labaad waxa ay tahay ta'wiil waxay ka waxaa salafku ay u aqoon jireen ta'wiilu اlkhabar khabarka ta'wiilkiisu waa marka uu dhaco wixii uu sheegayo maalan ilaahay hadda janno iyo naaroo nooga sheekeeyey aakhira markaan tagnoon jannada qofka u galo wixii loo sheegaaya marka ay dhacaano ou arko jaa'a ta'wiiluhu baa la dhahaya shaygan ta'wiilkiisii waa yimid hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu yowma ya'tii ta'wiiluhu yaquulu aladiina nasuuhu min qablu qad jaa'at rusulu rabbina bilxaqi ta'wiilkiisaa yimid waa maxay tad shaygii la sheegi jiray oo xaqiiqo ah oo markaan yacnii ficil ah bay arkeenoo yimid waxaa kaloo iyadana ta'wiilka la dhihi karaa amarka amar markuu ilaahay wax ku amro ta'wiilkiisii waa maxayna markaa samayso oo dabaqdo xadiidkii wuxuu ahaa fasabbix bixamdi rabbika markii nebiga ku soo degtay fasabbix bixamdi rabbika wastakfir innahu kaana tawaaba caaisha waxay tidhi kaana yaquulu fii rukuucihi o sujuudihi wuxuu ku dhihi jiray subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii yata'awalu lqur'aan yata'awalu lqur'aan waa maxa qur'aankiibuu dabaqaayey waa uu ku dhaqmaayey amarka ta'wiilkiisiina waa kaasa intaa marka waa curfigii salafka ay ta'wiilka u yaqaaneen curfu lkhalaf khalafka dadkii dambe ta'wiil maxay u yaqaanaan erayga macnihiisii xaqiiqada uu ku ahaa in laga qaado macno uusan xaqiiqo ku ahayn lagu fasiro deliil dartiis deliil keenay darteed sidaasay taawiil u yaqaanaan sarfu lafdi can daahirihi bideliilin ereyga macnihiisa daahirkee muuqdo dihniga usoo degdegaya in laga qaado macno kale loo iilo sababkana ay tahay deliil dartiis macnaha marka qalafku waa kaas haddaad maqasho marka sifaadka waa la awilaa baabkan dambey ka wadaan waxay ka wadaan waa la awilayaa macnaha saxda ah oo luqada ay ku tahay baa laga qaadayaa macno kaloo waxshi ah baa la geynaya sidaasay ujeedaan ta'wiilku marka saxiixi faasid buu leeyahay ta'wiilka saxiixa daabitkiisa waa in afar laga helaa kan koowaad waxay tahay awalan lafdigu lafdiga macnahaas lagu awilaayo luqa ahaan waa inuu uga soo arooro maalan ereygan asad tusaalaad aan soo qaadano asadun waa libaax asad marka xaqiiqo wuxuu ku yahay xayawaanka xayawaanka la yaqaanay libaaxa ee muftariska luqada carabiga waxaa lagu maqlay isagoo inta laga soo qaaday lagu sheegay qofka geesiga ah marka asad bimacnaa shujaac waa noqdaa shujaacu ta'wiilow ku yahay iyo majaaz xayawaankuna wuxuu ku yahay xaqiiqo soo ma garani laakiin ka waran marka asadun haddaan aniga isaga macneeyo dooli oo kale haddaan ku macneeyo asad dooli baa laga wada haddaan idhaahdo wax carabo ee xataa saas ku tilmaantay maba ahanba laa xaqiiqatan walaa majaazan kelmadda marka marka aad awilayso ood macnihii daahirka inta ka qaada ta'wiilka la aadayso waxaa qasaba luqada carabiga oo inay asal saasoo kale ah ay ku leedahay koo tan labaad waxay tahay haddana tarkiibka maalan luqada carabiga yad kelimatu yad yad yad waxaa lagu yidhaha gacanta quwadana waa lagu macneeyaa nicmadana waa lagu macneeyaa yad war hebel gacanaan ku leeyahay nicmaan ku leeyahay baa way dhacdaa waa sax yad bimacnaa nicma waa jirtaa ta'wiil way ku tahay waa ku noqotaa haaniyan shardiga labaad daabidka labaad wuxuu yahay tarkiibka kelmaddaani jumlada ay ku jirto laftirkiisa marka la awilaayo jumladan ay ku jirto iyadoo ku jirto oo kale miyay carabi ku ta'wiilisay ta'wiilka aada adiga u rabto mise maya mararka qaar kelmadda iyadoo ta'wiilka aqbali karto laakiin tarkiibkaa kuu diidi kara tarkiibka ayaa kuu diidaya maalan qowluhu tacaalaa yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yu'maruun yakhaafuuna rabbahum rabbigooday ka cabsanayaan min fawqihim xaal uu yahay mid ka sarreeya korkooda uu yahay wayafcaluuna maa yu'maruun fowqiyada marka si uma jeedid waa macnihii xaqiiqada ahayn ku fasira qof baa wuxuu leeyahay maya waxaa laga wadaa fawqiyatu sharaf xagga sharafta iyo awooddow ilaahay uga sarreeyaa baa laga wadaa dayib fawqiyatu sharaf luqada waa ku jirtaa waa sax laakiin tarkiibka aayaddaani yakhaafuuna rabbahum min fawqihim fowq oo min laga hormariyey oo sharaf loo jeeda keen baa la dhahayaa carabtu markay fawqiyatu sharaf ay ku macnaynayso waxay tidhaahdaa addahabu fowqa alfida dahabku fidada waa ka sarreeyaa fowqa alfida laakiin tarkiibka noocaas waa la dhihi karaa waa tarkiib fawqiyatu sharaf baa loo jeedaa laakiin ma jirto addahabu min fawqi alfida addahabu min fowqi alfida ma dhaha fowqi fowqadu hadday min ka hormarto oo min lagu jaro wax kale ma ahan tii xaqiiqada unbay ixtimaalaysaa bis walidaalika yakhaafuuna rabbahum min fawqihim baa min baa la geliyey meeshaan fawqiyatu sharaf carab tarkiibka yacni carab jumlooyinkoodii lagama haayo jumlo oo min fawqihim iyagoo min fawqiyatu sharaf waayo dhahaya lama maqal marka lafdiga iyo tarkiibka labadaba inaa isku ilaaliso limaa khalaqtu biyadaya tarkiibkan waxay tahay yaddu iyadoo musanna aha la sheegay limaa khalaqtu ficil baa faacilkiisa la siiyey haddana ba baa lagu sii gudbiyey biyadaya saasaa leehi tarkiibka noocaana lama haayo iyaga oo qudro u jeeda oo qofka asagoo dhahaya lama maqlin waxaa waxaa baan marka kuu qabtay yacnii facaltu kadaa wa kadaa biyadaya bimacnaa biqudratay ku qabtay lagama maqla maalan yadda marka nicmo lagu macnaynayo waa markay mufrad tahay ama markay jamactay lowlaa yadun lowlaa yadun lii calayka ama saas oo kale gacan aan kugu leeyahay haddaynan jiri lahayn nicmo waa siyaaqaas waa sax nicmo waa ku tahay tarkiibkaas laakiin iyadoo musanno ah oo haddana nicmo laga wada laguma haayo carab bal yadaahu mabsuudataani nicmataahu ma aqbali karta tarkiibkaa diiday tan saddexaad waxay tahay deliil ama qariino waa inay jirta macnihii daahirka ahay ka leexiso macnahan usoo leexiso ninku markuu leeyahay yadda qudraa laga wadaa deliilken baa la dhahaya maxaa deliil kugu ah deliil la imaw deliilkaasoo tusaayo lafdigan in daahirka laga soo leexiyo loo soo leexiyo tawiil majaaz loo soo leexiyo ama tawiil deliilku marka waxaa weeyaan waa waa looga baahan yahay deliilkiisuna weliba waa inuu noqdo deliil caqli ah ka yeeli mayno maxaa yeele sifaatka ilaahay caqli madkhal maba ku laha sooma kasi marka markuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala carshigu ka sarreeyaa marka la dhaho man istowlaa baa lagu macnaynaa qalaba weeyaan macnaheeda maxaa dhacay isagoo wuxuu ku leeyahay waxaan u ta'wiiliyey deliilka aan haystaa waxay tahay liwujuubi tansiihihi ilaahay in la nasahaa waajib ah buu kuleeyahy yad haddaan ilaahay ku sheegno ilaahay baa nuqsaan ayay u noqonaysaa buu ku dhahay haddee taas waa caqligiisi wuxuu ka keenee ilaahay annagoo gacan ku sheegnaan haddana tansiihinaynaan oo ka dhalan maayo ilaahay markuu laba gacmood isku sifeeyey in naqsi ay tahay kaka imaan maysa tan afaraad marka waxay tahay ugu dambayso ninka xaqiiqada ama naska daahirkiisa ku taagan hadduu deliil haysto deliilkiisa waa in deliil ka xoog badan ah ula timaado maalan ninkii ilaahay tilmaantiisii sugaayey deliiluu kuu keenay oo wuxuu ku yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa deliilkiisa waa kaasa iyo axaadiid uu la yimid iyo axaadiid adigaan marka ta'wiilinaayo waxaa lagaa rabaa saddexdaan markaad la timaado kadib deliilkiisa jawaab inaad u hesho oo deliil kaleo ka xoog badan inaad ula timaado deliilka aad la imaanaysa hadduu noqdo ka warran liwujuubi tansiihihi liwujuubi tansiihihi deliil mea marka waa yahay adaa waxaad iska dhaadhicisay ilaahay marka tilmaantan lagu sifeeyo waxaa ka soo baxaya nuqsaan nuqsaantaasaan ka hufeynaa kaas war waayo qaala allahu qaala rasuuluhu ma aha soma fahmi maxaa yeeley xaqiiqada iyo majaasku xaqiiqadaa mar walba asal ah ugu dambayntii madhabka salafka waxaa jiro madhabu ta'wiil inuu baatil yahay waa soo sheegay sifaadka in la awilaa ma aha madhab ka soo horjeedaa jira kaasoo la yidhaahdo tafwiid madhabu tafwiid baa la yidhahda tafwiidku waa maxay sifadan ilaahay isku sifeeyey macnaheedana ma naqaano qaabkeedana ma naqaano wax allaale waxay tahay ma naqaano waxay la mid tahay alif laamiim oo kale waa saleeyahay wax allaale wax ilaahay sifa isku sifeeyey macaanidooda lama fahmaayo alif laamiim oo kale unbaa looga gaabsanaya taas waa waa waxaa weeyaan iyadu saasaana madhabka selafka ay u nisbaynayaan saas waxay qalad ku tahay selafku sidaa inaynan qabin waxaa ku tusaayo qowluhum ay yidhaahdaan amiruuhaa kamaa jaa-at bilaa kayfin sifaadkan ilaahay sidooda umara kayfiya la-aan iyadoon iyaga idinka oon qaabaynin waxaan idin weydiinaa marka qof aan macnihii sifadan fahmin kayfiye mma keeni karaan qofka kayfiyada loo diidaayo waa qof horta macno fahmay waay sifadan macnow ka fahmay markaasa waxaa laga cabsaday bal inuu si kale amay ula muuqataa baa lays yidhi oo uu ninkan qaab kale iyo amay ula muuqataa marka macnaheeda uu soo fahmo ayuu qaab iyo takyiif inuu galo laga yaabaa markaa sidaa darteed baa bilaa kayfin marka loo daba dhigoo loo yidhi wa ilaa hadday sifadaani macnaheeda alif laamiin ay la mid tahay bilaa kayfin maba la dheheenba maxaa yeele muxuu qaabeeyaa maba yaqaanbee shay uusa aqoonin miyuu qaabayn karaa wax macnihiisa uunan garanaynin maba qaabayn kara moogta waxaa kaloo ku tusaayo inay yani salafka qaarkood cabdilcasiis ilmaajishuun boqol iyo lixdan iyo afartii dhintay ayaa wuxuu yidhi dad buu maqlay sifaatka ilaahay ka hadlaayo markaasu wuxuu yidhi haada alkalaamu warkan aad ku hadlaysaan hadmun bilaa binaa waa dhismo yacni waa dumin bilaa dhismo ah meelaan dhis dhisnayn ma dumi kartaa adeyna dhismo meeluu ku yaallaa la dumin karaa wa ilaa meelaan dhismo ku oolin waxba lagama dumin karan hadmun bilaa binaa wa sifatun bilaa macnaa buy sifo oo bilaa macno aada wadaana ilaahay sifaan u sugaynaa macnana ma laho macnaheeda lama yaqaano waa sifa bilaa macnaa midda kale ilaahay tilmaamihiisa markuu neesuukan tilmaamaayo waxaa la rabaa inaan ilaahay cadamadiisa ka faa'iidaysano ka qaadano haddaan macnaheeda la fahmaynin maxaa laga faa'iidayaa marka waayahay waxay noqonaysaa ilaahay inuu qur-aankii hal xiraalo oo kale inuu qur-aankii noqdo wax aan la fahmayninoo saddex daloolo dalool ile saddex meeloodoo meel caqiidow qur-aanku ka warramaayo saddex meeloodoo meel in dadka lagu dhibo oo aynan waxba ka fahmin oo majhuul iska ahaadaan wax loogu talagalo kaley noqonayaan taana ilaahay waa ka mustaxiil dhinac kale markaan usoo laabanno iyaga laftirkooda way fasiraan tafsiirada qur-aanka dhan soo qaba alif laamiim yaanba la fasirin laakiin wayaqdabu iyo yarxamu iyo bal yadaahu iyo nin kasta waa fasiraa nin say tahay u fasiray iyo nin si kale u fasiray hadday marka mutashaabih tahay oo alif laamiim ay la mid tahay maxaa u fasiray adiga laftirkaada madhabu salaf hadduu sidaa yahay maxaa maa iska daysid marka waa yahay ma iska deeyaan iyaga laftirkooda waxaa iyadana marka ku tusaayo imaamu اlbukhaari baabun wa kaana carshuhu calى اlmaa istawaa ilى الsamaaءi ay calaa wartafaca qaala wuxuu yihi qaala mujaahid wa abulcaaliya ay calaa wartafaca soo macnaheeda maaha istawaa soo lama macnayni sife ilaahay waa waa la macneeyey calaa wartafaca baa lagu macneeyey imaam maalig wuxuu yidhi alistiwaau macluumun istiwaa waa la garanaa buu macnihiisaa la yaqaanaayo luqadii baa lagu garanaayo waalkayfu majhuul qaabkiisa laakiin lama yaqaano marka kayfiyada ilaahay baa garanayaan leannaha nagama naqaano laakiin macnaha sifada waa garanaynaa markay salafku leeyihiin marka walaa nufasiru sifadaan sifadaan ma fasirayno ma fasirayno waxay ka wadaan qaabkeeda ma fasirayno qaabkeeda ma sheegaynay ka wadaan waxaana taa tusaayo waxaan iska leenahay ma ahane imaamu daara qudni kitaabu sifaat aajuri hareeca fi shariica waxay ku warinayeen dhammaantood sifaatka halkaana waa ku aqrinay kitaabu sifaat kitaab yar oo daara qudni leeyahay weeyaan wuxuu leeyahay ha abu cubayd baa wuxuu yidhi alqaasim ibnu salaam haadihi alaxaadiidu sixaaxun axaadiidtan waa saxiix xamalaha asxaabuulxadiidi baa soo qaadeen walfuqahaa bacduhum baa soo qaaday can bacdin bay ka soo xambaareen wa hiya cindanaa xaqun annaga agteennana waa axaadiid xaq ah laa nashuku fiiha ka shakin mayno walaakin idaa qiila haddii nala dhaho fiirso warkan walaakin idaa qiila haddiina haddii la yidhaahdo kayfa sifadaan waa sidee kayfa wadaca qadamahu ilaahay gomadiisa sideebou jahannamo u saaray wa kayfa daxika ilaahay sideebou u qoslay qulnaa waxaanu leenahay markaas laa yufasaru haadaa lama fasira kan marka tafsiirka ay diideen waa kee kayfa midda ah kayfa tafsiirkeeday diideen walaa samicnaa mana maqlin buu yidhi axadan yufasiruhu qof fasiraayana axaadiidtan oo kayfiyadeeda fasiraayo ma aanan maqlin waa kaasna madhabu ahli tafwiid madhabu salaf ma ahayn marka madhabu tafwiid waxaa la yidhaha madhabu tajhiid madaahibta waa laba noocaa lagu sheegaa madhabu taxriif waa madhabka mu'awiliinta madhabu tajhiilna waa madhabkan oo mufawidada waa oo ay leeyihiin tilmaamaha ilaahay wax laga garanaayo male salafkuna ma aqoonin salafkii bay jahli ku xukumayaan marka sifaatka ilaahay subxaanahu watacaala inahaasaan ka tilmaamaynaa oo qawaaciddaas yaan marka ka tilmaamaynaa qaala almu'alifu raximah اllah walaa yukayifuuna ma qaabaynayaan walaa yumailuuna ma walaa yulxiduuna fii asmaa illahi maan joogi walaa yulxiduuna ma iilayaan oo ma leexinayaan fii asmaa illaahi ilaahay asmaa'diisa wa aayaatihi ilaahay aayaadkiisana ma iilayaan oo ma leexinayaan ilaahay asmaa'diisa iyo aayaadkiisa ma leexinayaan dariiqatu ahlisunnati waljamaaca waxay tahay in ay iska ilaaliyaan alilxaadu fii asmaa'i illaahi wa sifaatihi ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa in la iilo oo la leexiyo sheekhulislaam wuxuu yidhi alilxaadu yaqtadii maylan can shayin ilaa shayin bibailin intaanan iska iloobin alrisaala almadaniya sheekhulislaam ibnu teymiya dawaabitkan tawiilka dawaabit ta'wiil wuxuu ku sheegay risaalo la yidhaha alrisaala almadaniya majmuuculfataawahana waa ka mid tahay iyadoo gaar u daabacanna waa jirta risaalo yar waa aad ha loo aqriyo faa'iidadeedu aaday u badan tahay markii risaalada uu qoray kadib qolooyin baa usoo jawaabay daabitu ta'wiil risaalo la dhaho asna ku jawaabay oo iyadana ku jirto majmuucu rasaa'ilka oo bakar abu zayd iyo ay ishraafeen bay ku jirtaa majmuuca alkhaamisa meelahaas walaa yulxiduuna ma iilayaanoo ma leexinayaan fii asmaa' illahi ilaahay magacyadiisa wa aayaatihi wuxuu yidhi sheekhu alilxaadu yaqtadii ilxaadku wuxuu keenayaa maylan can shayin ilaa shay shay laga iisho shay kale loo iisho bibaatilin weliba loogu iisho asmaa'dii ilaahay in macno kale lagu xambaaro sifaatka ilahay in macaani kale lagu xambaaro waana noocyo badan yahay asnaamta in ilaahay magacyadiisa lagu magacaabaa ka mida wax ilaahay laa'iq aan u ahayn oos isku magacaabinoo lagu magacaabaa ka mida ilxaadka magacyada ilaahay waxaa ka mida ilaahay in nuqsaan lagu tilmaamo wlilahi alasmaa اlxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi waxaa kaloo ilxaadku galaa aayaadka ina aladiina yulxiduuna fii aayaatina laa yakfawna calayna bu ilaahay kuwa aayadaheenna leexleexinaayo macaanida aayaadkay leexleexinayaan ayb kuwa inaga nagama qarsoonaanayaan buu leeyahy alla subxaana wa tacaala marka ilxaadku wuxuu galaa asmaada allay tilmaamaha iyo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala walaa yukayifuuna ma qaabaynayaan ahlu sunnaha ilaahay sifaadkiisa walaa yumailuuna ma ku shabbahayaan walaa yumailuuna ma tusaalaynayaan oo ma shabbahayaan sifaatihi ilaahay sifaadkiisa bisifaati khalqigii ku shabihi maayaan khalqigii makhluuqiisa tilmaamahooda liannahu subxaanahu maxaa yeelay ilaahay laa samiya lahu mid la magaca ma jiro walaa kufa midku kuf'ana lahu isaga uma sugnaanin walaa nidda mid la facana lahu ilaahay uma sugnaanin erayadaan oo dhan badankood qur'aankaa ku yimid walaa nidda lahu falaa tadcaluu lilaahi andaadan walaa kua walaa kufwa lahu walam yakun lahu kufwan axad walaa samiya lahuna hal taclamu lahu samiyaa alfaad wada qur-aanku kusoo wada arooray weeyaan intaas marka ilaahay subxaana wa tacaala wax la wadaagaa ma jiraan walaa yuqaasu ilaahay loogama qiyaas qaato bikhalqihi khalqigiisa subxaanahu ilaahay iyo khalqigiisa layskagama qiyaas qaato oo inaad ilaahay farac ka dhigto khalqigiina aad ka dhigata yacnii asal ma bannaano soo ma garanin alla inaad asal ka dhigato khalqigiina farac ka dhigtana ma bannaano sooma kasi dadka ilaahay kayrkiis caabudo oo makhluuqa qaarkood baryo ayagu waxaa weeyaan makhluuqii ayay waxay u ekaysiiyeen ilaahay subxaanahu watacaala oo waxaa weeyaan makhluuqii baa marka waxay ka dhigeen khaaliq oo kale ayay ka dhigeen ayaga oo ilaahay baa makhluuq marka saa ugu shabaheen kuwa kale ayaguna cagsigooda ah waxaa jira marka tilmaamihii alla lahaa ayay makhluuqi siinayaan labaduba marka waa tashbiih labada dhinac ah tashbiih labadii dhinac ah weeyaan marka wuxuu leeyahay walaa yuqaasu bikhalqihi qiyaasku waa dhowr nooc saad ogsoontihiin qiyaasu shumuulka alle iyo makhluuqiisa layskagama qiyaas qaato qiyaasan shumuuliyan qiyaas oo shumuuli ah qiyaaska shumuuliga waxaa laga wadaa shay ayaa wuxuu koobsanayaa afraad fara badan afraaddaas nin kastaa ninka kale waa ula siman yahay shayga qiyaas shumuuli a layidhaha kaasoo kale ilaahay loogama qiyaas qaato marka qiyaas shumuuli ah qiyaaska shumuuliga waxaa weeyaan waa shayga afraad badan afraad badan wixii shamlinaayo afraaddaasna ay u siman yihiin shaygaas mid kastaa kan kale waa looga qiyaas qaadan karaa maalan toban annagoo abaan hal wax baan ka simannahay waana lasaga kan qiyaas qaadan karaa ninkii hebel ahaa hebel hebel oo kale waayo waa la dhihi karaa laakiin alla subxaana wa tacaala qiyaas shumuula laguma dhigi karaa sababtoo ah afraad lamida ilaahay ma jirto subxaana wa tacaala qiyaas tamhiili ana ilaahay loogama qiyaas qaadan karo qiyaaska tamhiiligaa waxay tahay asalkii iyo faraciiba isku jin u ah waxaan asal iyo farac isku mid ah de ilaahay subxaana wa tacaala wax dhan walba kala mida maba ji wax ilaahay dhinacna kala mida ma jiro qiyaas tamhiiliyana maya ka saar meesha qiyaas marka waxaa jiro ilaahay loogaga qiyaas qaadan karo bannaan isaga qiyaasul owlaa la yidhaha qiyaasul owlaa qiyaasul owlaa waxay tahay shaygan maalan bani aadamkii baa wax lagu sifeeyey cilmi oo kalea lagu sifeeyey allah subxaanahu wa tacaala waxaad uga qiyaas qaadan kartaa xagga owlaha oo cilmi sow bani aadamkii ma lagu tilmaamin haa ilaahay baa uga owlaysan waa dhihi karta qiyaasul owlaa la yidhahdaa haddii bani aadamku cilmi leeyahay de ilaahay min baabi owlaa waa inuu cilmi leeyahay haddii bani aadamku ou wax maqlo bani aadamku ou hadlo ilaahay baa min baabi owlaa inuu hadlo ay tahay qiyaasul owlaa la yidhaha kaasoo kale marka waa bannaan yahay sifo kasta oo makhluuq marka kamaal u ah ilaahay haddaysan nuqsaan u ahayn waa lagu sifayn karaa si qiyaaso owlo ah taana waxaa laga qaatay qowluhu tacaalaa walilaahi almathalu اlaclaa ilaahay baa wuxuu u sugnaaday tusaalaha sare tusaalaha sarraynta badan marka ilaahay makhluuq waa uga tusaale qaadan kartaa adiga oo marka dhahaayo makhluuqaas hadduu waxaayo waxaa leeyahay ilaahay baaba uga habboon yaa uga owleysan marka qiyaas owlaha kaas waa la ogol yahay meelo badan bowna sheekha raximahullah uu ku sheegaa oo dar-u tacaarud alcaqli wanaqliga iyo juska koowaad sabxada labaatan iyo sideedda iyo meelahaasu ku tilmaamay walaa yuqaasu loogama qiyaas qaato bikhalqihi khalqigiisa subxaanahu watacaala fainahu maxaa yeele alla subxaanahu nasahnaaye aclamu binafsihi nafsadiisa ka u aqoonta badan weeyaan wa bikayrihi kayrkiina ka ku aqoonta badan weeyaan naftiisana isaga ayaa ugu aqoon badan oo cid ka badisaa ma leh kayrkiina ilaahay isaga ayaa ku aqoon badanoo makhluuqa alla abuurayna isaga ayaa ku aqoon badanoo ka warqaba wa asdaqu ilaahay isaga ayaa runnimo badan qiilan xagga oraahdana ilahay isaga ku runnimo badan wa axsanu isaga ayaa wanaag badan xadiidan xagga warka iyo sheekada min khalqihi khalqigiisa yacni uu ka sheekeeyo ama min khalqihi khalqigiisa kaga wanaag badan ilaahay subxaanahu watacaala marka naftiisa saa ku cilmi badan hayrkiisa saa ku cilmi badan isagaa run sheegid badan meel kale marka maxaad uga qaadanaya marka tilmaamaha caqligaaga ilaahay ma yaqaano ilaahay isagaa isu aqoon badan isaga marka isu daa uma markaa dabadeed ilaahay kadib rusuluhu rusushiisa saadiquuna weeyaan kuwa run sheego alla marka laga yimaado rusushaa run badan musadaquuna musadaquuna kuwa la rumeeyana way yihiin oo ilaahay baa u rumeeyo mu'miniintaa rumayso rususha waa la rumeeya masduuquunana nusakda qaar baa qoraya uma rusuluhu rusushiisana saadiquuna kuwa run sheegaayo weeyaan masduuquuna haddii masduuquuna aan nidhaahno waa kuwa markaa iyaga waxaa weeyaan loo rumeeyo musadaquuna kuwa la rumeeyo waay oo iimaan ahaan loo rumeeyo masduuquunana waxaa weeyaan waa la rume waxaa weeyaan waa loo rumeeyaa oo rususha ilaahay baa u rumeeyey subxaana wa tacaala laakiin dadka kale waxay ilaahay ka sheegayaan alla uma rumaynina ogow subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun ayaa noo imaan doontaa bikhilaafi اladiina kuwii iyagoo khilaafsan yaquuluuna odhanaayo calayhi calallaahi alla korkiisa maa laa yaclamuuna waxaynan ogeyn kuwa alla korkiisa ka odhanaayo waxaynan ogeyn rusushu iyagu waa khilaafsan yihiin bikhilaafi aladiina kuwii khilaafkooda yaquuluuna dhahaayo calayhi calallaahi alla korkiisa maa laa yaclamuuna waxaynan garanaynin subxaana rabbika rabbigaa baa nasahnaaday rabbilcizati cizada rabbigeeda ahaa camaa buu ka nasahnaaday oo ka hufnaaday kii xaggiisa yasifuuna ay ku sifaynayaan hu maaga ilaahay baa wuxuu ka nasahan yahay waxay ku tilmaamayaan dadka dadka oo dhan waxay rabbi ku tilmaamayaan ilaahay waa ka nasahan yahay wa salaamu nabadgeliyana cala almursaliina rususha dushooda ha ahaato rususha ayaga waa la nabadgeliyey dadkii kale waxaa la yidhi wax allaale waxay alla ka dhahaan ilaahay waa ka nasahan yahay amaa rususha soo maaha ayaga nabadgeli ayaa la siiyey oo qaladka ay ka nabad galaan inxiraafkaay ka nabad galeen waa kaa wa salaamu nabadgeliyana cala almursaliina rususha dushooda ha ahaato walxamdu ammaanoo dhanna lilaahi rabbi alcaalamiina iska leh fasabaxa ilaahay waa nasahay nafsahu nafsadiisa camaa kiibuu ka nasahay wasafahu bihi ou ku sifeeye ay ku sifeeyeen almukhaalifuuna kuwa rususha khilaafsan kuwa rususha khilaafsani waxay ilaahay ku sifeeyeen alle naftiisa waa ka nasahay wasallama ilaahay waa nabadgeliyey cala almursaliina rususha dushoodana waa nabadgeliyey sabab maxaa rususha ayaga loo nabadgeliyey lisalaamati maakii nabadgalsanaanta uu nabadgalsanaaday kii qaaluuhu ay yidhaahdeen mina naqsi uu ka nabadgalay nuqsaan iyo walcaybi ceeb rususha waxay ilaahay ka yidhaahdeen ayaa nuqsaan iyo ceeb ka nabadgalay saasaa marka wasalaamun cala almursaliina mumiin aayaddu marka macno weyn buu ka soo bixiyey sheekha raximahullah subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun dadkan waxay ilaahay ku sifaynayaan oo dhan ilaahay waa iska nasahay rusushana ilaahay wuxuu yidhi nabadgelyaa korkooda ah sababta waa maxay lisalaamati maa qaaluuhu iyaga waxay yidhaahdeen ka nabadgelidda ay ka nabad gashay min anaqsi ay ka dhh waxay alle ka yidhaahdeen baa nabadgalka uu ka nabadgalay min anaqsi nuqsaan iyo walcaybi iyo ceeb wabilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbi wslm